waa mahadsantao walaalba salaam marka hore marka xigta waa sax dalka soomaaliya ama guud ahaan dawladda soomaaliya waa ubaahan tahay inay lacag soo daabacdo ama ay lahaato lacag u gaara waana arrin muhiima laakiin walaal waxaa jira arrimo muhiima ama shuruudo fara badan oo ku xiran in lacag dawladda soomaaliya ay soo daabacdo waxaa jira wadahadallo ama wadaxaajood soo bilowday xilli hore oo ma garanaysaa madaxweynihii hore dawladdii ka horeysay dawladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la yeeshay ama uu soo bilaabay sanadkii laba kun saddex iyo tobanka bishii februaayo xilligaas oo uu kulan kula yeeshay dalka maraykanka madaxda ugu sarreysa hay-adda i m f ta iyo world bankiga wasiiradii soo maray ee maaliyadaha dalka laga soo bilaabo wasiir suleyman xalane fargeti iyo oo runtii dee labadaba aan lasoo shaqeeyen wasiiru dawla u ahaa iyo wasiirka iminka joogaba wax badan ayay ka qabteen ama dadaal fara badan ayay ku bixiyeen balse walaal shuruudihii ilaa iminka lama dhamaystirin haddii ay dhacdo shuruudahaas oo aan dhamaystirnayn in lagu dhiirido in lacag lasoo daabacane waxay keenaysaa arrinta cawaaqib xuma aada u u ballaaran oo oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba ha walaal horta midda koowaad waxay tahay marka laga hadlayo arrimaha lacag daabicidda mas-uuliyaddeeda ma lahan wasiirka maaliyadda sida dad badan ay aaminsan yihiin mas-uuliyadda lacag daabacadeed waxaa iskale oo kaliya bankiga dhexe soomaaliya beri dhaweed waxaan u yeernay ka guddi ahaan guddiga maaliyadda golaha shacabka waxaan u yeernay bankiga dhexe ee soomaaliya waxay inoo sheeg warbixin badan ay naga siiyeen muddo aan ka yarayn shan saacadood aan su-aala ka weydiinayn arrimaha la xidhiira lacagaha la xusay in lasoo daabacayo ama ay ka fikiraan inay soo daabacaan runtii waxaa nagaga muuqday caqabada aada u fara badan ama challenges aada u fara badan inay hor yaalaan laakiin aad moodo un waxyaabaha qaarkood in si la isaga yaraan batirayo maxaa kamid ah walaal waa waxaad dad xasuusato waxaa jirta hadda ka hor dawladdii madaxweyne sheekh shariif uu ka ahaa madaxweynaha in ay soo daabacday lacag lacagta qiimaha lagu soo daabacay wuxuu la egyahay kalabar lacagta hadda la doonayo ma garanaysaa qiimaha hadda la doonayo in lagu soo daabaco lacagta sida aan la socono lacagaha waxay ku baabaadaan ama ay ka buuxdaan weli baqaarad ku yaala dalka suudaan waxaana dee sababaha kalifay in lacagta dalka la keeni waayo weli way taagan yihiin wax badan oo kamid a ama boqol kiiba sideetan weli way ay taagan yihiin dawladda suudaan marar badan waxay ka codsatay dawladda soomaaliya inay lacagaha ka ka daabusho maadaama lagu dalbay lagu daabacay dalabka dawladda soomaaliya balse laga soo bilaabay madaxweyne sheekh shariif madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaba ay ku dhiiran waayeen kadib marka ay la tashteen khubaro dhaqaale ciladaha faraha badan ee runta dee hor yaalla ay kasoo qaadan waayeen ama ay ugu dhiiran waayeen waxaa kowka ah in inflationka iyo ama sicir bararka lacagahaas ku imaan kara inaynan dawladda soomaaliya aynan aada u controoli karin dawladda soomaaliya iminka ma ma hayso mana awoodo inay soo daabacdo lacagta kow iyo afartanka milyana ma ma hayo central bank of somalia sida uu noo sheegay sidaasi lamida dee lacagta kolka lasoo daabaco waxay u baahan tahay at least isfaham ama isafgarad siyaasadeed dhanka siyaasadda oo kale saameynta ay ku leedahay waxaa kamid a dowlad goboleedyada iyo dawladda dhexe wax aragti ah oo ay ka leeyihiin lama arko meelo badan oo dalka kamid a kama shaqeyn doonto lacagahaasi sida somaliland iyo meelaha ay aadka u xukumaan qolyahan nabadiidka ah oon dawladda gacanteeda ku jirin al-shabaab waxaan la soconnaa qolyahan ma garanaysa al-shabaab inay saameyn xoogla ku yeelan karaan iyagoo iminka canshuuro ka qaada magaalada muqdisho dawladda soomaaliya ay canshuurta ka qaado meel kastoo kamid ah marka walaal dhanka amniga marka la yidhahdana saameyn xoog leh ay yeelan kartaa oo in ganacsatadii sidaas oo kale hambadaad lagu sameeyo marka dhanka amnigana waa caqabadahaasaa ka jira dhanka siyaasadda waxaa ka jira maxaa la dhahaa arrimaha dowlad goboleedyada iyo arrinta somaliland oo weli aan waxba laga qaban walaal xalku wuxuu noqonaya waa run lacag runtii lacagaha u badan weliba baan abuurka dalka ku jira balse maalintii hadda way baadiyooday kolkaad aragto lacagtu waxaad moodaa in boqolkiiba toddobaatan ayaan ka baaba'dayba oo boqolkiiba bakaranaysa in yar ka nooshahay lacagaha iminka qudhada la isticmaala laakiin kolka la bilaabo lacagta in la bedelo dib ayaa loo soo makiinadii loo istaari doonaa waana lasoo daabici doonaa lacagihii wax boolasi ah ama dhanka amniga ama dhanka siyaasadda xal rasbi oo laga gaaray ama ma garanaysaa makiinadihii lama soo xarayn oo magaalada ay ku jiraan marka waxay noqonaysaa bankiga dhexe inuu u shaqeeyo un makiinadaha waxay daawacdaan inay ka bedelaan walaal xalka guud waxaa kow ka ah horta dawladdu inay ay hubiso ama ay xaqiijiso in lacagtii lagu soo daabici lahaa iyo lacagtii lagu lagu hayn lahaa ama lagu controli lahaa oo doolarka ahayd oo reserve ahaan loo isticmaali lahaa dawladda soomaaliya inay awoodo waxaa kaloo muhiima in la helo deganaansho siyaasadeed sida ma garanaysaa lacagtan in dawladda soomaaliya kolka lasoo daabacdo la kali karayo guud ahaan dalka soomaaliya in laga isticmaalo sida somaliland iyo dowlad goboleedyadaba oo xisaabgarad cad laga leeyahay waxaa kaloo muhiima arrinta amniga in laga sameeyo horumar ballaaran sida ma garanaysa qolyaha nabadiidka ee al-shabaab oo kale in laga xoreeyo waxaa kaloo muhiima walaal in la helo daahfurnaan maaliyadeed arrimahan musuq maasuqan xal loo helo waxaa kaloo muhiima walaal in dhismaha iyo horumarinta bangiga dhexe aada looga shaqeeyo marka la eego bangiga dhexe ee soomaaliya systemka uu ku shaqeeyay ilaa iminka waxaad moodaa in dukaamada yaryaree ku yaala suuqyada xitaa inayan ku shaqeyn wuxuu ku shaqeeya central bank of somalia pastry iyo wax lamid a call banking system ma lahan up to this time marka dee central bank of somalia sidaa u eg lacagta intaa la eg iyo mas-uuliyadda intaa la eg ilaa central banki wax weyn laga bedelay oo dalka soomaaliya gobolada soomaaliya la gaarsiinayo way adag tahay inuu lacagtaa maamulo waxaa kaloo muhiima walaal diyaarinta iyo fulinta shuruucda maaliyadeed ee dalka sida sharciga maamulka maaliyadda ama loo yaqaano p f m ka kan hanti dhowraha kan canshuuraha iyo sharciga iibka iyo qandaraasyada marka walaal inahaasoo idil oo maqani waa waxa waxayna kamid tahay banki marketka ama shuruudaha ku xiran in lacaga lasoo daabaco